صلى الله على محمد وعلى آل محمد ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع ما الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الاسم له الاسم انتصب أولى مع الخصوص أولى فعدا خلاف الأولى وكراهة خذا لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا وهو من ذاك أعم مطلقا والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتمى وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا من غير قصد ذا نعم مسلم فضيلة والندب والذي استحب ترادف ثم تطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جب أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخل والأمر بلا علم بالثواب فيه النبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد وضب عليه والظهور فيه وجبا darsigii hore ayaynu kaga noqonaynaa bayd laqbadeeda aan yani xoogaa jebiyey waxa uu yidhi musanifku beydka labaatanaad adilatu الtafsiili minha muktasab wاlcilmu bالصalaaxi fima qad dahab adilatu الtafsiili tafsiilka daliilyaalkiisu minha adilada tafsiilka muktasabun la kasbaday yani huwa cilmiga yacni in adilada tafsiilku ku xidhan tahay adilada ijmaaliga waa shay macruufa waana sidaynu maray laakiin waxa weeye laqbada beydku ma aha sidaas waxay noqonaysaa muktasabun ayaa mubtadaah adilatu waa mubtada khabar iyo mubtade kalena waa dambeeyaan oo minhaana waa khabar muktasabunna waa mubtade wuxuu noqonayaa muktasabun waa la kasbaday ay huwa cilmigu minha adilatu tafsiilkaa laga kasbaday sidaas iyadaabuu markaa u dhacaya marka wuxuu tilmaamayaa un halkii fiqhi uu kugu tacriifiyey alcilmu bialaxkaami alsharciyati alcamaliya min adilatiha altafsiiliya qaydkii sidaas ahaa ayuunbuu kusii daraya markaasuu adilatu tafsiili tafsiilka daliilyaalkiisu bimacnaa masaa-isha kala saarsaaranee gaargaarka ee jus-iyaadka ah daliiladeeda minhaa xaggeeda yacni markaa muktasabun laga kasbaday cilmiga yani xaggeeda ayaa laga kasbaday cilmiga bimacnaa cilmigan uu ku yihi alcilmu bilaxkaami lisharci walficli namaha naami ee fiqhi lagu tacriifinayo waxaa laga kasbaday adilada tafsiiligaa laga soo qaatay oo marka la tacriifinayo fiqhi baa waxaa la yidhahdaa alcilmu bialaxkaami alsharciyati alcamaliyati min adilatiha altafsiiliya sidaas iyada ayaa la yidhahdaa marka shatrigaas ayaan markaa baraarujinayay walcilmu bisalaaxi waxaa laga tilmaamaya waa sidaynu u sheegnay inuu waxa weeye cilmigu uu yahay suubanaan bimacnaa malaka inuu qofku u haysto iyo awood uu masaa-ishii kula soo bixi karo bimacnaa waxaa weeye marka la leeyahay caalim waa inuu ku yaho garanayaa lagama tilmaamayo inuu markaysagaa ficlan u wada garanayo ee waxaa laga tilmaamayaa waa caaliman bilquwati waa inuu yahay bilquwati alqariiba quwo qariiba ah waa inuu markaa caalim ku yahay oo bimacnaa hadduu mas'aladii markiiba baxsiyo inuu si yaroo fudud jawaabtii markaa u helayo taasna waxaa markaa kala baxsan bay yidhahdeen bilquwati albaciida iyo bilquwati alqariiba quwat albaciidu waxa weeye ruux markaysaa waxaa taalibulcilmi baa masale la weydiiyey masaladii ma garanayo wuxuu yihi masalada markaysaa waxa markaa waa hubinaya dabeedna hubinta waxaaba dhici karta sanad inay ku qaadato ile markaysaa wax fara badan baa ka dhiman sanad inay ku qaadato ayaa suurowda ta noocaas oo kalea hadday saas tahay marka waxa weeye ma aha salaaxiyadii ma laha cilmiga malakadiisii ma laha iyo markaa qudradiisii waxaa dhici karta inuu yidhahdo hadda garan maayo laakiin hadduu isku taxallujiyo waxaa dhici karta maalin iyo laba inuu markaysaga mas'alada xukunkeeda inuu kusoo dherindheriyo ayaa suruuda ta noocaas oo kalea markaysaga malakadii wuu haya marka bilquwati alqariiba ayuu markaysa waxan markaa cilmigii u haya saas iyadaabaa laga tilmamaya cilmi marka la sheegayana waxaa laga tilmaamayaa qatcun loogama jeeda dannigii haalibka ah xataa cilmiguu ku guda jira dannigii haalibka aha xataa cilmiga ayuu ku guda jiraa danni haalibana in cilmi lagu iطlaaqa waa suruuda ilahay waxau ihi fain calimtumuuhuna mu'minaatin waxaa looga jeedaa ay danantumuhuna danan haaliban marka danigii haalibka ahaa cilmi waa lagu ilaaqay oo waa lagu magacaabay marka cilmi halkan huwa alcilmu bilaxkaami marka lagu yidhi yaqiin ilaaba ilaa inay tahay markaysaga waxaa shardi ma aha waayo masaa-isha qaarkood baa tarjiix ku dhisano culamadu isku khilaafsan yihiin oo sidiiyo sidaba ay aqbali kartaa adiladuna maadaama sidiiyo sidaba ay aqbali karto tarjiix bay ku dhisanta tarjiixu waa halabatu danni daniga caalimku markaysaga waxaan uu daniyo mas'alena waxa weeye waa muctabar oo markaysaga tixgelintiisa ayuu leeyahay قال المصنف رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يراع ذو فترة كي فترة أصاحب كاها آه بالفرع لا يراع لا يراع لما أرققحيه بالفرع وحفروع قصابسا وبمعنى لقو عذاب مايو وفي الأصول بينهم نزاع أصول شنمركا وحقصوا علماء دحيو ذا النزاع بعد دحيو ذا قصوا baynahum nizaacun bay ku tacalluq wuxuu inoo tilmaamayaa ahlu fatraha xukumkooda ayuu ka warramaya ahlu fatraha waxaa markaa la yidhaahdaa ciddii yacni laba nebi dhexdood markaa noolayd oo aan markaa war nebi markaa uu yidhi aanu soo gaadhin taasaa waxaa la yidhaahdaa ahlu fatra ayaa la yidhahdaa ahlu fatra ayaa la yidhahdaa marka maadaama aan wax khabari soo gaadhin culammadu mas'alada noocaasa waa ka hadleen oo waxay yidhaahdeen xujadii maadaama aynay ku qumin oo iyaga aynay soo gaadhin muxuu xaalkoodu noqonaya waxaa la isla ogolyahay oo la isku waafaqsan yahay inaan wax markaa furuuc ku saabsan inaan lagu cadaabaynin waxaase ha ahaadeen wax la xaaraantinimeeyey ama ha ahaadeen wax la waajibiyey kay doonaanba ha noqdaan laakiin waxyaalihii usuusha ku saabsanaa sida tawxiidki iyo iimaanki iyo umuuraha noocaas oo kale ah iyo ilaahay oo keliya in la caabudo oo aan cid kale lala caabudin umuuraha noocaasa ma lagu cadaabayaa dadkii ahlu fatraha ahaa ma lagu cadaabayaa haddii markaysaa xon yacni ay khilaafaan oo shirkiyaadkii la yimaadaan oo gaalnimo ku dhintaan ma lagu cadaabayaa mise laguma cadaabaya masalada noocaasa sheikhu waxa uu kaga gaabsaday nisaac baa ku sugan oo culammadu waa isku khilaafsan yihin wuxuu ishaaray sida iyo sidaba in la yidhi sidaas yadaa buu tilmaamay masaladana markaa waxaa la yidhaahdaa waxay ku dhisan tahay tawxiidku ma wuxuu ku waajibaa caqliga oo keliya mise caqliga waxa shardiya ilaaba ilaa inuu markaa raaco naqli inuu raaco oo waxii soo gaadho ma sidaasaa markaa shardiya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dadka ahlu fatraha ah yacni waa marka waa la cadaabayaa oo caqliga keliya ayaa lagu kellifay bay yidhahdeen laakiin qowlka odhanaya caqliga keliya lagu kellifay waa qowl markaa kalad ah wuxuu khilaafsan yahay adilada kitaabka iyo sunnada ou ka mid yahay waxa weeye qowluhu tacaala wama kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ou ka mid yahay qowluhu tacaala rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul أو كم يا قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى آياتك أي غير كود باوة إنو التلمامية إن أن لقو عذاب إنين يدو أن وحمرك وحي سوق قارين إن أن لقو عقاب إنين محا عقلقين أولا إمن ويدين سيدا مركا واجبك إذن كو أخ أما عقلق مركا وحوي محويدين تسين ويا توحيدك وأو راعي ويدين shirkigana maxaa uga tegi weyday inaan saa lagu cadaabin adiladaas iyo adilo kaloo la mida ayay culammadu markaa u cuskadeen oo waxay yidhahdeen laguma cadaabayo qowlka raajixa maxaa haddaa lagu samaynayaa ma jannaa la yska gelinayaayo waa badbaadayaan miya maya qowlkaa laftiisu waa daciif qowl daciifa weeye waxaa soo aroortay axaadiis saxiixa oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnaatay axaadiistaas oo tilmaamaysa dadka waxa weeye aan wax waxyi soo gaadhin oo bimacnaa wax risaalaha aan la soo gaadhsiin in iyagana aakhiro in la imtixaanayo oo carasaadka iyo bannaanka qiyaamada iyadoo jooga in la imtixaanayo axaadiis fara badan baa ku soo aroortay culammada qaarkood oo axaadiistaas daciifisayna waa la radiyey oo culamo badan oo muxadisiinta ka mid ah waxay caddeeyeen axaadiistani markaa inay saxiix tahay ibnu kasiirna waxa uu tilmaamay axaadiistaasi inay isugu jirto ra'yiga marka uu tilmaamay ibnu cabdilbar inaanu sax ahayn oo axaadiista daciifiyey ee axaadiistaasi saxiix iyo xasan iyo daciif dirkaba inay leedahay intaba inay leedahay oo aan la odhan karin axaadiistaasi waa axaadiis daciifa qaar daatadeeda saxiixuhabaa ku jira qaar xasana baa ku jira qaar daciifa baa ku jira marka sidaas aawadeed axaadiistaasi yani a'imo badan ama culamo badan baa saxiixiyey oo ku saxaa xukmiyey oo ka mida culammadii hore iyo culammada muta'akhiriinta adirkaba oo uu ka mid yahay xaakim oo uu ka mid yahay waxa weeye yani ibnu xibbaan ka mid yahay oo yani culamo badan ayaase ibnu kasiir ka mid yahay oo suyuuti markaysa waxa markaa ka mid yahay oo yani culamo badan ayaa waxa weeye yani markaa tilmaamay axaadiistaasi marka inay saxiixa tahay maadaama ay sidaas yadaa tahay axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa xukunka ay sheegayso in la qaataa waa laazim waxayna tilmaamaysaa in aakhiro ay odhanayaan ilaahayow warba annaga nooma imano cid wax noo sheegtaba maanu araga maxaana lagu cadaabaya markaasaa markaa lagu yidhaahdaa haddii rasuul aan idiin soo diro ma yeeli lahayde haa bay yidhaahdaa dabeedna markaa dabbaa markaa naar meel ka baxaysaa lagu yidhahdaa naartaa gala wixii gala nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam qabow iyo markaa bardan wa salaaman bay u noqonaysaa ciddii gasha oo naartaasi waxba yeeli mayso waana laga soo saarayaa dabeedo markaysagaa jannadaa la gelinaya ciddii diidda oo tidhahda ilaahu naari waataanu kaaga soo cararnay aanu kaaga baybaysanayno ee diidda waxaa lagu yidhaahdaa anigaa i diiddeen amarkaygiie ma rasuulaan idiin soo diraa yeeli lahayde markaasaa layaha naarta u taxaabo naarta geliya marka axaadiista saxiixa masalada kusoo aroortay sidaas yadaa bay tilmaamaysaa marka ahlufatru inay wada badbaadayaan ma aha qaar badbaadaya qaar la cadaabaya dirkaba waa yeelanayaan waxayna ku xidhnaanaysaa markaysagaa imtixaankaa ciddii markaa yacni ku baasta waxay tahay waa cid badbaadaysa ciddii imtixaankaa ku dhacdaana waxay tahay waa cid markaa la cadaabayo weeyaan mas'aladaas qowlkaas baa raajixa culamada qaarkood baa ishkaalaad doona inay ku soo arooriyaan oo waxay yidhaahdeen sidee markaa loo odhanayaa yacni markaa naar gala oo takaaliif iyo wax la mida ay u jiraysa iyadoo la ogsoon yahay adduunyadu inay tahay daaru camal aakhirana inay tahay daaru jazaa ee wax takliif la yidhahda aakhire aanu jirin jawaabta waa laga jawaabo culammadu waxay kaga jawaabeen adilada yacni tilmaamaysaa in qiyaamo yacni qiyaamadu markay dhacdo dabadeed takaaliifi inay jiri doonto cid la kelifi doono adilo badan baa kusoo aroortay adiladaasi muqtadaha ay sheegaysana waa in markaa la ictiqaadiyo la qaato ayaa laazim ah in la qaato ayaa laazim ah lama odhanayo waxa weeye adduunyadu daar aakhira maadaama daaru jazaa ay tahay wax takliif la yidhahdaa ma jiro waayo qaacidadaa takliif wax la yidhahdaa ma jiro daliil ma laha laakiin takliif waxaanu jiran marka jannada la gala dabadeed laakiin inta ka horaysa takliif waa jiri karaa adilaana kusoo aroortay waxaa ka mid a qawluhu tacaala yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastatiicuun yacni waxa markaa xaalkaasoo kale sujuud baa markaa imanaysa wayudcawna ila sujuudi sujuud baa la amraya inay sujuudaan marka waxaa weeye waa takliif ciddii munaafiqiinta iyo wixii la mid inaynay awoodi karayn baa laynoo tilmaamay laakiin waxa weeye mu'miniintii iyagu waa sujuudayaan oo ilaahay bay u sujuudayaan ilaahay ayay u sujuudayaan waxaa kaloo ka mid a ninka markaa naarta laga soo saarayo ee ugu dambeeya cid naarta laga soo saaro marka naarta laga soo saaro ayuu marka waxa marka hore wuxuu yidhahdaa ilaahayow naartan ololkeeda iyo lahabkeedu waa idhabee iga saar buu yidhahdaa wax dambe miyaad i weydiisan doontaa maya ilaahu wax dambe ku weydiisan maayo dhaar iyo markiisaga ballan baa laga qaadaa halkii baa laga soo saaraa dabeedna qadar buu aamusaa uu ilaahay doono inuu aamuso dabeedna mar dambe haddana wuxuu yidhahdaa ilaahayow naarta xagga weji wejigiisa xagga naartaa loo jeediya ilaahu naartan iga jeedi buu yidhahdaa marka xadiiskaasi waxa uu tilmaamaya ilaah marka dambe markaysa waxaan markaa jannadaa loo dhoweeya ilaahu jannada markaysa waxaan markaa ay geli markaa mar kasta ballan baa laga qaadaa iyo cahdi iyo miisaaq baa laga qaadaa inaanu wax dambe weydiisan doonin marka dambena markaysaga haddana ballankii waajibiya waxaa ka mid a axaadiistan imtixaanka ee carasaatu lqiyaama lagu imtixaanayo ayaa markaysagaa ka mid a marka adiladaasi waxay ku soo aroortay waa la odhanayaa oo waa lagu tegayaa haddii la yidhahdo adduunyadu waa daaru takliif ee aakhirana waa daaru jazaa waa calaa sabiili tagliib weeye nawaadir weeyaan waxyaalahan takaaliifta markaa la sheegaya marka waxa way arrin loo diidi karo axaadiista waxaa ku soo aroorayna ma aha adduunyada ayaa daaru takliif ahayd ama daaru camal ahayd aakhirana waa daaru jazaa looma diidi karo mas'alada kale ku tacalluqdaa waxay tahay islaamnimada ka hor ciddii markaa ku sugnayd carabi waxay ku sugnayd ee shirkigii awhaanta ahaa ma ahlu fatra xukunkood la siinayaa mise waxa weeye lama siinayee yacni ciddii markaa ku dhimatay gaalnimo iyo shirki ku dhimatay ee waxay yihiin waa qaar la cadaabayo la imtixaani maayo masalada noocaasa culammadu waa isku khilaafsan yihiin laba qowl baa inay kale yihiin culamada qaarkood waxay markaa leeyihiin waxay ahaayeen ahlu fatra ay ahaayeen oo tacriifkii ahlu fatra ayaa ku rumoobaya wax markaa risaalo oo soo gaadhayna ma jirin maadaama wax risaali aynay soo gaadhin in la iska cadaabayaa marka isagaa ma suuroobi karto wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula marka maadaama aan la iska cadaabaynin waxa ay noqonayaan inay markaa badbaadayaan culamada qaar baa sidaas iyada ay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sidaa khilaafkeeda ama inay badbaadayaan qolada hore inay ama badbaadayaan ama markaa waxa weeye in la imtixaanayo yani markaa sidaasay yidhahdeen culamada kalena waxay yidhaahdeen maye yacni markaa ma badbaadayaane ciddii markaa awsaan ay caabudaysa iyo shirkiyaad ku dhimatay waxay yihiin waa qaar la cadaabayo wey ma badbaadayaane waa la cadaabaya mucadabiin bay yihiin axaadiis badan baana soo aroorta oo nebigu sala allahu alay wasalam ku tilmaamayo in la cadaabayo sidaas aawadeed ayaa xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey nebigu waxau uhi inna abii wa abaaka fi nnaar aabbahay iyo aabbahaa labaduba naartay markaa ku jiraan ayuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam markaa nebiga yacni aabbihii oo cabdullaahi ah iyo cabdilmualiba awowgiis ahay markaa waxay ku dhinteen shirki bay ku dhinteen shirkiga ay ku dhinteenna waxay tahay markaa qaar lagu cadaabayo weeyi nawowi marka uu sharxayo xadiiskaas ina abii wa abaaka fi nnaar saxiixu muslimka waxa uu odhanayaa waxa weeye ciddii ku dhimatay shirkiga iyo awsaanta markaa ku dhimatay carabi waxay ku sugnayd jaahiliyadii gaalnimadaa ciddii ku dhimatay islaamnimada ka hor waa la cadaabayaa naartaynay gelayaan sidaas iyadaa buu odhanaya wax khilaafana kuma soo rarin wax khilaafana kuma soo rarin saas si la eg shiikha weyne la yidhahdo qaraafi ee culammada maalikiyada ka mid ah isaguna waxaabuu soo raray ijmaac oo ciddii markaa cibaadatul awsaan iyo shirkiyaadka ku dhimatay islaamnimada ka hor in waxa weeye ay mucadabiin yihiin oo la cadaabayo culammadu inay isku waafaqsan yihin oo wax khilaafi aanu ku sugnayn ayuu markaa isaguna soo raray siduu nashrulbunuudkuna ka soo naqlinayo nasrul wuruudkuna uu ka soo naqlinayo ijmaac baabuu ku soo raray oo wuxuu ka dhigay masaladaasi inaan wax khilaafiba ku sugnayn halkaas iyada ah ayuu markaa mariyey culamada qaarkood baa ka hadlay nebiga sala allahu alayh wasalam yacni aabbihii iyo hooyadii iyo marka awowgii iyo markaa kuwaas ka hadlay dabeedna waxay yidhaahdeen iyaga markaysa waxaan markaa la cadaabi maayo ayay markaa yidhaahdeen inaan la cadaabayna waxa markaysa waxaan markaa ku tusinaysa cumuumaadkun bay cuskadeen wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula wadaadka suyuuti la yidhahdaan risaalu ka qoray uu markaa yacni kaga warramayo inay badbaadayaan nebiga aabbihii hooyadii inay badbaadayaan oo ay markaa janno gelayaan xadiis markaysa waxaan markaa daciifoo eena waa soo wariyeen oo dacfigiisu daran yahay oo tilmaamaya waxa weeye in nebiga sala allahu alayh wasalam aabbihii hooyadii lasoo noolaysiiyey oo markii lasoo nooleeyeyna ay markaa rumeeyeen sidaas iyadaa markaa tilmaamayana waa soo wariyeen qaarkoodna markaysaga ashcaar baabay markaysaga hadalka noocaasa marka ka tiriyeen oo waxay yidhaahdeen xaba allahu nabiya maziida fadlin calaa fadlin wakana bihi ra'uufa faaxyaa ummahu wakada abaahu liiimaanin bihi fadlan muniifa fasallim faalqadiimu bidaa qadiirun wain kaana alxadiidu bihi daciifa buuli yacni waxa uu yidhi ilaahay waxa uu siiyey nebiga sala allahu alayh wasalam fadli fadli kor saaran buu siiyey waxaan u ahaaday mid u naxariis badan buu nebiga u ahaaday marka waxa uu yidhi wuu nooleeyey ilaahay hooyadii nebiga hooyadii iyo nebiga aabbihii rumaynay rumaynayaan darteed buu u nooleeyey dabeedna way rumeeyeen marka arrinkaana tasliimi oo sidaas markaysa waxaan markaa ugu hoggaansan oo ictiqaadi waayo ilaahay taa waa awoodaa wain kaana alxadiisu bihi daciifa xadiidka ku soo arooray markaa daciifba ha ahaadee ilaahay waa awoodaa saas iyadaa bay yidhahdeen suhayliya baa ka mid a culamada saas iyadaa cabiray macno noocaas oo kale a cabiray qaarkoodna shicir ahaan bay sidaa ugu tiriyeen laakiin waxay yidhahdeen culamada qaarkood iyagoo ictiraadaya inuu ilaahay markaa awoodo shaki kuma jiro laakiin waxaynu ka hadlaynaa ma la ictiqaadinayaayo hadda wax dhacay ma tahay mise lama ictiqaadinayo waxani ma dhicin masalada noocaasaynu ka hadlaynaa laakiin ilaahay ma awoodaa mise ma awoodo masale markaysaga maxalu nisaaca ma aha qaar kale waaba kasii dareenoo waxay yidhahdeen markaa xadiidkaas muxadisiinta agtooda yaanu kaba asixin be kashfi baa xadiidka lagu ogaaday inuu asaxay oo yacni kashfi ayaa lagu ogaadoo lagu gartay xadiidkani xadiid saxiixa inuu yahay marka macnaha noocaasna marka waxay cabireen qaarkood iyagoo marka odhanaya ayqantu ana aba nabiyi wa ummahu axyaahuma rabu lkariimu lbaari xataa lahu shahida bisidqi risaalatin sadiq fatilka karaamatu lmukhtaari hada alxadiidu waman yaquulu bidacfihi fahuwa daciifu can ilxaqiiqati caarib yacni waxa uu yidhi waxaan yaqiinsaday nebiga sala allahu alayh wasalam aabbihiiyo hooyadii in markaa ilaahay markaa uu nooleeyey ilaa nebiga risaale ay u qireen arrinkaana rumee buu yihi waa karaamadii markaysa waxaan markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo sharaftiisii weeyaane sidaas iyadaa markaa u rumeen xadiidkaa iyo cidda markaysagaa tidhaahdo waa daciif isaga laftiisaa daciifo xaqiiqadii ka maran a ka daciifka ku sheega laftiisaa daciifa marka halkaas iyadaabaa markaysagaa qaarkoodna ay sidaas iyadaa cabireen laakiin adigu calaa kulli xaal ta noocaasi wax daliila markaysaga ma laha yani suyuutina risaalada uu ka qoray wuxuu markaa cuskaday uun cumuumaadka ayuu cuskaday baxi aad u fiicanna mas'alada waxaa ka qoraya shanqiidi kitaabkiisa adwaa'u lbayaan la yidhahdo marka uu sharxayo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula wakadalika waxaa kaloo uu baxi marka aad u nafiisa oo qiimo badan uu kaga qoraya yani risaaladiisa la yidhahdo dafcu iham ilidiraab can aayaati alkitaab oo iyadana markaa qur'aanka daahirkiisa la moodayo tacaarud inuu ka dhexeeyo uu ku jamcinayo ayuu markaa labada meeloodba si fiican buu markaysa waxaan markaa ugu bastinaya waxaanu tilmaamayaa qolyahaasi waxyaalaha ay cuskadeen waxa weeyaan inay yidhahdaan axaadiista tilmaamaysa dadka qaarkood in la cadaabayo oo uu ka mid yahay nebiga hooyadii iyo aabbihii ay ka mid yihiin axaadiistaasi waa axaadiis aaxaada waa axaadiis markaysaga aaxaad ah axaadiista aaxaadkaana caqiido markaa looma qaato marka waxaanay markaa ka hor yimaadeen weliba axaadiis mutawaatir ayay ka hor yimaadeen laakiin masalada ku saabsan axaadiista aaxaadka caqiide looma qaato waxaynu kaga hadalnay markaa kitaabkii hore ayaynu markaa kaga hadalnay lubul usuulkii ayaynu markaa kaga hadalnay nuquul markaa badanoo ahlu sunnuhu ay markaa sheegeenna waynu markaa tilmaannay qaarkoodna ijmaac ay kusoo naqliyeen culammada ahlu sunne qaarkood oo ibnu cabdilbaryo ay tilmaameen ahlu sunna inay qabaan caqiide iyo ictiqaad dirkaba in loo caqiide iyo marka axkaam dirkaba in loo qaadanayo axaadiista aaxaadkii mar hadday saxiix yihiin oo ay sugan yihiin culamada qaarkood sidaas marka ay u tilmaameen jamaacada ahlu sunne inay sidaas iyada a qabaan marka qowlkaasi waa qowl mutakalimiintu la yimaadeen odhanaya caqiido loo qaadan maayo axaadiista aaxaadka mutakalimiinta ayaa la yimi qowl la cuskanaya ma aha waa midda kale aayaadkan caamkaa iyo axaadiistani ma tacaarudayso waxaynay u tacaarudayn culamada qaarkood waxay mareen oo ay markaa yidhaahdeen yani ahlu fatraha in la imtixaanayo saxiix weeyo axaadiis baa ku soo aroortay hase ahaatee ahlu fatro waabanay ahayn ciddan markaa yani islaamnimada ka hor carabi waxay ku sugnayday jaahiliyadii shirkigii iyo awsaantii ciddii ku sugani ahlu fatre xukumkeed ma laha waayo baqaaya nadaara ayaa soo gaadhay oo waxa weeye diintii ibraahim wax ka midaa soo gaadhay waxaana joogi jiray wakhti kasta ragga la yidhahdo xunafaa oo markaa zayd ibnu camr ibnu nufayl uu ka mid ahaa qus ibnu saacida uu ka mid ahaa nimankaasi marka ay ka mid ahaayeen marka nimankaasina tawxiidka waa ku baaqi jireen tawxiidka waa ku baaqi jireen waana markaa caddayn jireen markaa tawxiidka sidaas aawadeed yacni nadaaraadku waa soo gaadheen diintii ibraahimna way maqleen marka sidaas iyadaa bay yidhaahdeen culamada qaarkood waxay yidhahdeen hadda maxaa laga odhanayaa maa undira aabaa'uhu yacni markaa aabbayaashood looma digin iyo maa ataahum min nadiirin min qablika yacni nusuusta waxaa lagu jamcinayaa wain min ummatin ila fiiha ilaa khalaa fiiha nadiir baa marka aayad kale ilaahay ku tilmaamay ummad kasta markaysagaa middigaa ku tegey yacni marka carabtina waxay ka mid yihiin umamkaas marka cidda digtaa ay ku hormartay ayay markaa ka mid yihiin waxaa lagu jamcinayaa rasuul soconayaan u iman laakiin waxa weeye aasaartii iyo baqaaya nadaara waa soo gaadhay saasaa lagu jamcinaya culamada qaarkood dariiqaasay mareen waa halka nawowi uu cuskanayo oo uu leeyahay diinu ibraahim baa soo gaadhay oo ay maqleen iyaga ayaa qaadan waayey ola halkaasay ka saartay culammada markaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya ashyaada ay ku soo aroortay daliil khaas ah oo tilmaamaya in la cadaabaya tilmaamaya adiladaasi waxay ku soo aroortay sideedaa loo cuskanaya oo la qaadanaya oo waxaa la odhanayaa kuwa iyaga waxa weeye waa la cadaabaya mar hadduu nebigu inoo sheegay in la cadaabayo laakiin in alla intii kale imtixaan bay markaa u yaaliin oo waa la imtixaanaya halkaasay ka saareen halkaas ayay ka saareen ama waa badbaadayaan labada qowlee ku sugan yani marka waxa weeye sidaas yadaa bay markaa yidhahdeen masalada noocaasina waxay ku dhisan tahay cillada ma la khasisi karaa oo naqdiga waxaa la yidhaahdaa qaadix ma yahay mise ma aha masalada noocaasna khilaaf baa ku sugan oo ahlucilmigu ay isku khilaafsan yihiin naqdigu qawaadixda ma ka mid yahay mise kama mid aha naska sida taksiis u galayna cillada ma la khasisi karaa mise lama khasisi karo culamada qabta in marka cillada la khasisi karo waxay leeyihiin arrinka noocaasi waa suurtoobi kartaa bay leeyihin in la khasisi karo culamada qabtaa oo waxa weeye cilladii taksiis geli karoo la odhan karo iyadoo xikmadii ay baaqi tahay markaa shayga sidaa loo yidhi haddana la odhan karo masaladaasi iyadoo markaa sharciga inoo sheego waa khilaafsan tahay oo iyadoo waa laga reebaya marka culamada qaarkood halkaasay ka saareen waana sida saniica markaysaga imaamu nawowi uu markaa u eg yahay oo inuu markaa uu kutusinayo culamada qaar baa nawowi hadalkiisa ku xambaaray oo yidhi wuxuu ka qabaa tawxiidka iyo ictiqaadka wixii ku saabsan inuu caqligoo keliya qofka lagu kalifayo siduu hadalka u yidhina nawowi caynkaa weeye laakiin saxiix maaha qowlka noocaas in sidaas iyadaa loo cabiraa saxiix maahae baqaaya nadaara ayaa hadhsanayd oo markaa soo gaadhay oo shirkiga uga digaysay tiibay dhig u dhigi waayeen caynkaas iyadaabay ku dhisantay kaasi waa qowl qowl kale culamada qaar waxay leeyihiin maya waxa weeye ahlu fatro way ahaayeen in la imtixaanayaana waa jirtaa laakiin wax alle wuxuu nebigu inoo sheegay in la cadaabayo waxaynu odhanaynaa imtixaankii bay ku dhacayaan oo waxay ka mid yihiin kuwa diidi doona amarka ilaahay uu odhan doono dabkaa gala marka axaadiistuna iyo aayaadkuna saasay ku kulmayaan ahlu fatro way ahaayeen ciddii islaamnimada ka horraysa oo nebiga sala allahu alayh wasalam aabbihii iyo awowgii iyo hooyadii iyo ahlu fatra ay ka mid ahaayeen ahlu fatraha ka mid ahaadeena mar hadduu nebigu inoo sheegay naar inay gelayaan waxaynu odhanaynaa naar bay gelayaan naartase waxay ku galeen waxay tahay imtixaanka aakhire la imtixaani doono ayay noqonayaan dadka ku dhacaya imtixaankaa markaa diidi doona naarta inay galaan naarta imtixaanka ahayd bay diidi doonaan markay diidaan sidaas iyadaabaa cadaabka lagu gelinayaa axaadiista iyo aayaadkuna ma tacaarudayaan saas iyadaabaa lagu jamcinaya culamada qaarkoodna dariiqaas ayay ku dhiseen marka calaa kulli xaal mas'alada waxa weeye qaraafi ijmaaciisana waa inaga tilmaanay oo uu tilmaamayo mawta aljaahiliya in waxa weeye markaa kufrigooda iyo in la cadaabayaba culamadu inay isku waafaqsan yihin oo ku ijmaacsan yihiin nawowi marka waxaa doonay inuu radiyo ubbi sheikh la yidhahdo isaguna shuraaxda muslim ka mida ayaa markaysagaa radiye oo maqaaribada marka ka mid ahaa ayaa radiyey laakiin raddiga uu radiyey waxaa ka jawaabay ibnu qasim alcabaadi ayaa kaga jawaabay alaayaat albayinaat xaashiyadiisa la yidhaahdo ee jalaalulmaxalli markaysaga waxa jamcu jawaamica sharaxu saaray sii saaran taas yadaa buu kaga jawaabay waxaanu tilmaamay hadalka ubbi uu sheegayo inaanu markaysagaa saxa ahayn oo waxa weeye markaysaga waxyaaluhu ku ictiraadaya inay waxyaalo waahi oo daciifa inay yihiin nawowi uu ku ictiraaday marka insha allahu tacaala calaa kulli xaal ha loo eego ha laga eego mas'alada basdigeeda adwaa'u lbayaanka iyo marka dafcu ihaami lidiraabka iyo kutubta kale ahlucilmigu ay kaga hadlayaan wallahu aclam duu fatratin kii fatrada u saaxiibkaa laa yuraacu lagagama argagaxiyo bilfarci wax farac ku saabsan oo laguma cadaabo wa fi lusuuli usuusha dhexdeedana baynahum nisaacun yacni nisaac baa dhexdooda ahaaday culammadu ay isku khilaafsan yihiin wixii markaa yacni ku saabsan usuul ma lagu cadaabaya mise laguma cadaabaya uma alkhitaabu intaa dabade khitaabkii almuqtadii keensanayey lilficli ficil keensanayey jazman iqtidaa'an majzuuman bihi yacni keensad markaysagaa la jazminayo dalab markaysaga waxa la jazminayo almuqtadii dalbayey lilficli ficilka dalbayey jazman ay iqtidaa'an majzuuman bihi dalab markaa la jazminayo oo la goynayo oo qaatica fa iijaabun ay fa huwa kaasi iijaabun waajibin weeye ladaadi naqli cidda markaa naqliga u saaxiibka agtiisa wuxuu ka tilmaamayaa culammada usuulka agtooda wagayruhu wixii aan markaa jaazim ahayna annadbu wixii dalab ee markaa ficil la dalbaya aan jaazim ahayna annadbu sunno weeyi wama tarka dalab ay wamaa waladii kii dalaba markaa dalbay atarka markaa tegitaanka dalbay jazman ay markaa dalaban oo majzuuman bihi dalab markaa la jazminayo oo la goynayo fa taxriimun ay fa huwa kaasi taxriimun xaaraantinimayn weeye xaaraantinimayntaasoo al-ismu dembi intasaba lahu uu abtirsaday weeyaan aw laa ama wuxuu yahay markaa shay tarki la dalbayo laa maca alkhusuusi aw laa yacni laada hore waxay u dhacaysaa jazmiga ama waxay ahaatay markaysagaa dalab tarki la dalbayo laa jaaziman yacni laa alab laa dalaban jaaziman yacni iyadoynay ahayn yacni markaa dalab jaazima aanu ahayn tegitaan wax laga tego ayaa la dalbayaa laakiin sida loo dalbayaa si jazmi ah oo qaatic ah oo go'an oo aan aqbali karin in laga tago ma aha ee waa si aqbali karta in laga tago maca alkhusuusi khaasnimana ay weheliso masalada si gaara in loo cayimay oo si sariixa loo sheegay yacni taasina ay weheliso aw laa ama waxa weeye laadan hore labada qayboodba waa u taallaa oo laadaa hore waxay noqonaysaa markaysagaa jasmigaa la nafyinaya jasmigii marka la nafiyey baa kii waxa weeye tarki la dalbaye jasmi la nafiyaa wuxuu u qaybsamaa in khusuus weheliyo iyo laa maca alkhusuusi inuu yahay labadaa qaybood buu u qaybsamaa laadan hore way ka dhaxaysaa aw laa aw markaa waxa weeye yani wuxuu noqday yani markaa dalab baanu ahayn jaazim ah tarki waa dalbaya laakiin dalab jaazima ma aha wuxuu haddaba u qaybsamaa kaa dalabka jaazimka aan ahayn ee tarkina la dalbayo in wax laga tago oo laga gacan haysto maca alkhusuusi inuu yahay awlaada dambe oo markaa u dhacaysa khusuuska in la nafyinayo in khusuus weheliyo masalada si gaara loo sheegay ay weheliso iyo in masalada si gaara aan loo sheegay aynay wehelin oo masaladii si gaara looma sheegin labadaa qaybood buu usii kala kacay faci weereegu ku yihi xafid daa kan oo dambe khilaafa alawlaa xaaluu yahay wa karaahatan khudan wa khudan waxaad qaadataa karaahatan karaaha qaado lidaaka ka hore ee lasoo sheegay maca alkhusuuskaana karaaha u qaado walibaaxatu ibaaxadu alkhitaabu khitaab weeyi khitaabkaasoo istawal ficlu ficil u sinmay walijtinaab iyo dheeraansho fiihi gudihiisa kaasna waxaa la yidhaahdaa yacni ibaaxa ayaa la yidhahdaa wuxuu halkan inooga warramaya axkaamta takliifiga waxaa la yidhahdo axkaamta takliifiga waxay jamaahiirtu qabaan shan xukum inay yihiin waxa weeye shantaa xukumna waa iijaab wax la waajibinayo nadbi wax la sunnaynayo ee taxriim wax la xaaraantinimaynayo karaaha wax la karaahiyaysanayo ibaaxa wax la bannaynayo shantaa qaybood weeya qolyaha xanafiyadu waxay yidhahdaan maya axkaamta takliifigii toddoba weeyaan bay yidhahdaan shantaa lasoo sheegay waxay kusii daraan waxaa la yidhahdo karaahatu taxriim oo qayb gaara ay ka dhigeen iyo waxa markaa la yidhaahdo yani waxa la yidhaahdo fardi iyo waajibo iyadana ay kala saareen oo laba ay ka dhigeen marka waxay yidhahdeen qismada waxay noqonaysaa toddobay noqonaysaa fardi iyo waajibna waxay ku kala saareen wixii waajibinta la laaziminta la laaziminayaa daliil qaciya ay ku sugnaatay fardi baan odhanaynaa bay yidhahdeen sida aayad qur'aan oo kale in lagu waajibiyey ama axaadiis mutawaatir wixii laakiin ay ku sugnaatay daliil danniya waajibinta la waajibinayaa waxaan odhanaynaa bay yidhahdeen waxaan odhanaynaa waajib baanu ku ilaaqaynaa fardi kuma ilaaqayno faqra'u maa tayasara min alqur'aani marka la yidhi ninka salaada tukanaya qur'aanka inuu wuxuun ka akriyo meeshay doontaba ha ahaatee aayaadka qur'aanka wuxuun inuu ka akriyaa waxay ku tahay faraq la'aanteedna salaadii asixi maysa bay yidhahdeen khusuuska laakiin faatixo inay tahay waxa la akrinaya waxay yahay waxay tahay bay yidhahdeen waajib xanafiyadu saasay yidhahdeen laakiin fardi ma aha samarada ka dhalanaysaana waxay tahay oo iyagu ka tartiibinayaan mar haddii marka ay waajib tahay qofku hadduu ka tago aasin buu ku noqonayaa ee salaadu u buri maysa bay yidhaahdeen oo hadduu faatixa aanu akriyina suurad kale uu dabada qabsado oo uu dabeed markaysagaa iska rukuuco aasim weeyo faatixadii inuu akrin waayey ayuu aasim ku yahay oo axaadiistii waajibinaysay buu markaysaga khilaaf laakiin salaadiisu way asaxdayoo baatilo ma aha salaadiisu halkaas iyadaa bay ka saareen waxayna yidhahdeen xukunka waa lagu yaqaanaa sharcigaa in la kala farqiyo wixii daliil qaciya ku sugnaaday iyo wixii daliil danniya ku sugnaaday wixii daliil qaciya ku sugnaaday qofku hadduu inkiro waa ku gaaloobaya laakiin wixii daliil danniya ku sugnaaday hadduu qofku inkiro kuma gaaloobayo halkaasina fardi markaa ku sugan weeye marka tasbiyada in la kala dubo oo midba magac lagu magacaabo ayaa munaasib u ah bay yidhahdeen fardi iyo waajib saasaan u kala farqinaynaa bay yidhahdeen jamaahiirtu waxay leeyihiin masalada ku saabsan in waxa weeye haddii shayga daliil qaciya uu ku sugnaado qofkii inkiraa uu gaaloobayo hadduu daliil daniya ku sugnaado qofkii inkira aanu gaaloobin waa mas'ala ukhraa tasmiyada marka arrin shaqo kule ma aha laakiin haddii laga eego markaysaga waajibinta la waajibiyey waajibaadku inay kala adayg badan yihiin oo wujuubkoodu markaysagaa kala adag yahay ta noocaasi waa mid markaa muqarara waana laysku wada waafaqsanya muslimiinta o dhan baa qabta oo waajibinta la waajibiyey iimaanka iyo waajibinta markaa arkaanta kale la waajibiyey isku markaa wujuubkeedu isku heer ma joogo wahaakada waajibaadka qaarkoodoo aan laba inkirinee tegitaanka laga tago keliya lagu gaaloobayaa jirta iimaankaa ka mid a haddii laga tago waxa weeye markaa qofka aan iimaan la imanin kaafir buu noqonaya ila waa sida uma dhaxayso kufrigiiyo iimaankii idan waxa weeye arrinkaasi arrin magaca in loo kala duwo keensanaysa ma aha waata kale ee xanafiyada haddaad sidaa tidhaahdeen maxaa witriga ugu magacowdeen fardi ila kutubtiina fiqigaa qaar bay ku taallaa wal witru fardu leh iska daa daliil marka waxa weeye dhanniya inay ku sugnaatee daliil saxiix oo fardinimadeeda sheegaya markaysagaa lama hayo maxaa idinku u khilaafteen oo qaacidadaa u dejiseen maxaa idinku u buriseen marka waxa weeye wayna dhacday inay witriga ku magacaabeen oo kutubtooda fiqiga ay ugu bixiyeen fardi ay ugu bixiyeen bale abu xaniife laga soo naqliyay inay fardi tahay waxaana la ogsoon yahay daliil markaysagaa dhanniya oo saxiixa xataa inaan loo haynin iska daa mid mid qaci marka calaa kulli xaal jamaahiirtu waxay qabaan inay tahay yani takaaliiftu axkaamta takliifigii shan inay tahay qolyaha qaarkood baa markaa martaba lixaad ku daray oo shaaficiyada qaarna ka mid yihiin iyo maalikiyada qaarkood oo waxay markaa yidhaahdeen khilaafulawlaha iyo karaahatu tanziiha la kala saaro oo maxay ku kala farqiyeen waxay yidhahdeen shaygii gaar ahaantiisa loo nahyiyey gaar ahaantiisa wixii loo nahyiyey waxaan odhanaynaa isagu waxa weye waa karaahiyaaan odhanaynaa nahyigiisuna aanu jaazim ahayn waa karahaan odhanayna laakiin wixii gaarkiisa aan loo nahyiyin ee laga qaadanayo un sunnayaasha inaan laga tegin xaggaa nahyiga laga qaadanayo halkaasun laga faa'iidaysanayo halkaa khilaafulawlaa baanu markaa odhanayna taas tusaalaheedu wuxuu noqonayaa taxiyatiy taxiyatulmasjidka in laga tagaa waxaa la odhanayaa markaysagaa nahyi gaara ku soo aroray falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayni nahyi khaas oo mas'alada si gaara u sheegayaa soo aroray sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa taas karaahaanu ku magacaabayna sunnayaasha kale in laga tago oo waxa weeye rawaatibta markaa aan la tukan iyaga waxaan odhanaynaa waa khilaafu lawlaa saasaan odhanayna oo samarada ku sugan maxay tahay ku kala duwanta waxaa ku sugan xoogaha markaysaga nawcan maa labada waxaa markaysagaa sii yara daran yani karaahada labada mid waliba fadiiladun inay nuqsaaminayso waa la ogyahay laakiin karaahadu siday u nuqsaaminaysaa ka dara sida markaysa waxaan markaa shayga kale ee khilaafulawlaha ay haddii lala yimaado markaysaga siduu u nuqsaaminayo marka sunihii tegitaanka sunne laga tago waxay iska noqonaysaa khilaafu lawlaa saasay ku kala farqiyeen awlaa maca alkhusuusi iyo awlaa waa macnaha looga jeedo awlaa maca alkhusuusi iyo awlaa waa macnaha looga jeedo waxaad ku arki kartaa kutubta markaysagaa shuraaxda inay ku odhanayaan markaa maca alkhusuusi halkaas inay odhanayaan markaysagaa inuu nahyigu maqsuud yahay iyo inuu hayru maqsuud yahay saasay ka cabirayaan inuu khusuuskiisa loo loo nahiyey iyo inaan khusuuskiisa loo nahiyin halkuu inaga yidhi ayaad waxaad ku arki kartaa kutubta qaarkood inay ku odhanayaan yani inuu nahyigu maqsuudun yahay oo masaladaasi nahyigeedu maqsuud yahay iyo inaan nahyigeedu maqsuud ahayn macnaha laga wade looga jeedo inuu maqsuud yahay iyo inaanu maqsuud ahayn muraadka looga jeedaa waa inuu sariix yahay oo yada ku gaar yahay oo ku cayiman yahay iyo inaanu yada sariix ku ahayn oo ku caddayn saas aawadeed buu markaa mualifku odhanaya nashrubunuudka وفصلوا المقصود بالصريح وغير المقصود وغير المقصود بغير الصريح فرارا مما يقتضي غير المقصود من كون الشارع لم يقصد النهي في ضمن الأمر ولا مانع أن يراد بالمقصود القصد بالأصالة وبغير المقصود القصد بالتبع آيات البينات كسر النقلية يسونا نشر بنت كيا لا لو بقول إيا مركي سلا قوبي أفرطا مركي على كل حال وحلوغة جيدا مقصود كصريح بكيا غير مقصود كان الصريح بأنه كوها يساسا لوغة دلية culamada qaar waxaaba yidhaha waxaa dhici karta in la yidhahdo maqsuudka waxaa laga tilmaamaya asal ahaan baa loola qasdiyey hayru maqsuudkana waxaa looga tilmaamaya wa maqsuudun bitabci laa maqsuudun bilasaalati baanu ahayn asal ahaan baan isaga loo qasdinine shay kalea loo qasdiyey yani markaa asal ahaan laakiin tanna tabc ahaan baa loogu qasdiyey sidaa waxaa loogu markaa tawjiihinaya si aynay uga dhalan war ma wax sharciga markaa ku soo arooroo shaaricu ku hadlay ayaa odhanaysaa markaysagaa xukum laga qaadanayaan maqsuud ahayn sidee markaa taasi ay u suuragalta markaa dabeedna ishkaal bixinteeda labadaa weji ayaa laga jawaabay in la yidhahdo maqsuudka waxaa laga wadaa salatan buu maqsuudu yahay hayru maqsuudkana waxaa laga wadaa waa hayru lmaqsuudi bilasaala laakiin bitabac inuu yahay lama nafiyin sidaas iyadaa buu noqonaya qowl kalena waxaa weeye waa in la yaha sariix iyo hayru sariix baa looga jeeda uma alkhitaabu intaa dabadeed khitaabku almuqtadii dalbaya lilficli ficil dalbaya jazman ay iqtidaa'an dalab oo jazman ay majzuuman bihi la jasminayo fa iijaabun ay fa huwa kaasi iijaabun waajibin baa layahay ladaadi naqli culamada naqliga u saaxiibka culamada usuuliga ah yacni naqalatu culamaa'i lusuul baa looga jeeda wagayruhu markaysagaa kaa waxaan ahayno bimacnaa wagayruuljaazimi kii aan jaazim ahayna an najbu sunno weeyi wama tarka dalab wamaa ay waladii kii dalaba markaa dalbay adtarka tegitaan wax laga tegayo jazman ay dalaban oo majzuuman bihi dalab la jasminayo dalbay fa taxriimun ay fa huwa kaasi taxriimun xaaraantinimayn weeyi taxriimkaasoo alifmu dembi intasaba uu abtirsaday lahu isaga uu abtirsaday aw laa ama marka waxa weeye tarki baa la dalbay laa yani markaa yani iyadoo aanay jaazim tarkigaasi aanu ahayn dalabkaasi iyadaanu jaazim ahayn dalabkaasi iyadaanu jaazim ahayn dalabkaasi markaanu jaazim ahayn buu wuxuu u qaybsamay laba qaybood in khusuus weheliyo iyo aw laa iyo inaan khusuus wehelin in gaarnimadiisa si gaara loo cayimay oo layidhi shaygaa ka tag iyo inaan gaarnimadiisa si gaara loo cayimin oo la odhan shaygaa ka tag ee laga qaadanayo uun sunnayaasha markaysagaa tegitaanka laga tagaa khilaafulawleynay faci waxaad weelaysaa wacaa yaci ci marka waxa weeye waa ficil yani ci weeyaan waa ficil amar faci weelee buu ku yidhi daakaas waa kan dambe oo laa maca alkhusuusi waa kan dambe ah laada hore labadaba way ka wada dhaxaysaa labada kii ka wada dhexaysaa waxay u qaybsatay khusuus inuu weheliyo iyo aw laadan oo inaan khusuus wehelin ingaarkiisa in loo cayimo dalabkiisu jaazim yaanu ahaana in gaarkiisa loo cayimo iyo inaan gaarkiisa loo cayimin labadaasuu kala baxay faci waxaad weelaysaayo xafidaa daa kan dambe khilaaf alawlaa khilaaf alawla inuu ahaaday xaaluu yahay xafid wa karaahatan hudan waxaad qaadataa karaaho qaado lidaaka ka hore oo markaysaga ah awlaa maca alkhusuusi kii khusuus uu weheliyey ee maqsuudun bilasalati ahaaday nahyigiisu jaazimna aanu ahayn karaaha u qaado karaahatu tanziih ku magacow walibaaxatu ibaaxadu alkhitaabu khitaab weeyi khitaabkaasoo istawalficlu ficil u sinmayo walijtinaabu dheeraansho fiihi gudihiisa wamaa min albara'ati alasliya wamaa iwa aladii kii qad ukhidat laga qaatay min albara'ati alasliyati bara'ada asalka loo nisbeeyey falaysat isharciya may ahaan markaa mid sharci loo nisbeeyey wa hiya markaa ibaaxada iyo waljawaazu jawaaskoo bannaanaanshihu qad taraadafa waa isfangalee fii muطlaqi lidni idniga markaysagaa inay ka siman yihiin idni idniga sii daysa fasaxaadda sii daysane markaa la fasaxay oo waxa tafaawut ee u dhexeeya aan la eegin ayay ka sinmeen ladaa mansalafa culammadii hormartay aftooda wuxuu inoo tilmaamayaa baraa'ada in loo qaybiyo laba yani baraa'ada waxaan leeyahay ibaaxada in loo qaybiyo laba laba qaybood ibaaxa sharciya wa ibaaxa asliya ibaaxa asliya iyo ibaaxa sharciya ibaaxada hore uu inoo soo sheegay u yihi walibaaxatu lkhitaabu fii istawa alficil walijtinaabu shayga markaa khitaabka uu ku sinmay in la sameeyo iyo inaan la samaynin oo la yidhi ama sameeya ama iska daaye haddaad doontaan sameeya haddaad doontaanna iska daaya ibaaxana looga jeeday ka noocaasa waxaa leeyahay ibaaxa sharciya ibaaxo sharci loo nisbeeyo khitaab baa ku sugan haddii la nasakhana haddii markaa xukunkaa la suuliyana naski baa lagu itlaaqayaayo xukum horaala nasakhaa la odhanaya waxaa jira waxa la yidhahdo ibaaxa asliya ibaaxada asligu waa baraa'ada asalka loo nisbeeyey oo shayga intaan markaa khitaab sharciga ku soo aroorin asalkiisu waa iska ibaaxo alaslu fi lashyaai libaaxatu wixii madaar iyagu waa ka harsan yihin oo laa darara walaa diraar oo inagii shalay soo aragnay wixii dhibaataa waxaa asal u ah inay markaysaga muxaram tahay inay bannaanayn dhibaatadaasna ay tahay dhibaato markaysaga ama haaliba ama raajix ah ama raajixaan leeyahay ama khaalis ah ama mid saafiyo wax maslaxi ayna weelin ama mid dhibaatadu ka fara badan tahay dheefta ku jirta ma kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraamun baa qaacidada sharciyadii marka ay tahay wixay dhibaatadiisu dheeftiisa ka badataa xaaraan bay shareecada ku tahay sidaas iyadaa bay qaacida sharciya tahay marka baraa'ada asalka loo nisbeeyey oo intaan salaadaha la waajibin baraa'adii asligaa la yskaga sugnaayo diimadu beri bay takaaliifta ka ahayd intii waxa weeye aan markaa ashyaa badan oo muxaramaadka ka mida intaan la xaaraantimin baraa'adii asalkaa laskaga layskaga sugnaa oo diimadu takaaliif bay beri ka ahayd oo qofka lama odhanaynin maxaad waxaaye waxaa ula iman weyey soonka intaan la waajibin baa la mid a intaan markaa zekada la waajibin baa la mid a intaan muxaramaadka qaar la xaaraantinimayn baa ka mid a baraa'e asliyaa layskaga sugnaayo ibaaxaa layskaga jiray ibaaxadaas ibaaxa sharciya ma ahe waa ibaaxa asliya ibaaxa asalka loo nisbeeyey caqliyana waa lagu magacaabo ibaaxa caqliyana way yidhahdaan ibaaxa caqliya waxay ugu magacaabeen bimacnaa caqligaa lagu ogaaday in waxa weeye aanu qofku waxaan lagu kellifin oo aan khitaab ku soo aroorin inaanu mukallaf ku ahayn oo aan lagu cadaabayn ama aasim aanu ku noqonayn taasuu inoo sheegay wuxuu kaloo inoo sheegay arrinka la yidhaahdo ibaaxada iyo jawaasku waa mutaraadifaan waxay mutaraadif ka yihiin xagga markaysagaa muطlaqulidniga wuxuu shaarixuna ku sii daray muطlaqulidni haddii laga eegayo oo marka ah marka idni uun inay ka siman yihiin yani idni uun in markaa mid walba in lala yimaadaa inay bannaan tahay xataa taa waxaa kala mid ah karaahadii iyo nadbigii iyo markaysagaa waajibkii iyo intuba waa kala mid oo mid walba markaysaa markaa idni waa loo haystaa yani waajibkii idni baa loo haystaa in la sameeyo laakiin idni looma haysto in laga tago aasin baa lagu noqonaya haddii laga tago marka qadarkay mutafaawidka ku kala yihiin oo ah tegitaankiisa in lagu dambaabayo laga tago taasi waa shay aakhare halkan ii dhig mutlaqul idnigo marka ah mid walba in la samayn karo sida loo samayn karaa midna ha ahaato inay waajib ku tahay midna ha ahaato inay sunno ku tahay midna ha ahaato inay mubaax u tahay kay doontaba ha noqotee mutlaqul idniga marka laga eego intuba waa ka siman yihiin shaarixu saasuu sii bayaaminaya cibaadaduse waxaad moodaa markaysa waxaad markaa inaad moodo sharax haddaan lasii eegin inuu labadu inay mutaraadifaan yihiin un inuu markaa tilmaamayo laakiin arrinkaa kalena waxaa inoogu daray shaarixa faa'iidadaa kalena ku ziyaadiyey wa hiya markaa ibaaxada iyo waljawaazu banaanaanshu qataladfa labadaasi waa isfangalee fii muطlaqi idni fasaxaadda inay ka siman yihiin oo waxay mutafaawid ku kala yihiin aan la milicsan oo la eegin laakiin qadarkay ka siman yihiin oo mid walba in la samayn karo marka laga eego sida loo samayn karaa walow haba kala duwanaato yani marka ashyaada nadbiga iyo karaahada iyo ashyaadaas marka lagu sii daro sida loo samayn karaa haba kala duwanaatee yani muطlaqu idniga ay ka siman yihiin yani ladaa man salafa masaladan waa masalada ay yidhaahdaan hal iljawaazu jinsun lilwujuubi am laa waa masalada markaysa waxaan markaa ay culamada usuulku u baabaystaan waqtiyada qaarkood yani waxaa jawaaska la yidhahda iyo banaanaanshuu jinsi guud oo xataa waajibnimaduna soo gudagelaysa ma tahay mise jinsi waajibkauma aha laba qowl baa ku sugan marka qowlka uu shaarixu maray waa qowl aqwaasha marka usuuliyiintu ay qabaan mid ka mida ah oo ah marka waxa weeye jinsigu waajibka u yahay oo marka la yidhahdo jawaaz waxa weeye jawaaskii waxaa soo gudagelaya waajibkii karaahadii nadbigii yani marka ibaaxadii intuba waa soo gudagelayaan xaaraantoo keliya ka baxay in la sameeyaan fasax loo haysana sida haddaba fasaxa loogu haysta samayntiisa ha kala taganaatee in marka hore fasax loo haysto samaynta la samaynayo way ka wada siman yihiin qadarkaasay mushtarak u yihiin qadaro kaley mutafaawid ku yihiin oo ku kala tegayihin walcilmu walwascu walcilmu ogaalka iyo walwascu awoodu cala almacruufi shayga marka macruufkaa ee wanaagsan markaa la awoodaa lana ogaadaa shardun shardi weeye shardigaasoo yacumu camimaya kula dii takliifi mid kasta oo takliif u saaxiiba caam ku ah wuxuu inoo tilmaamayaa qofku waxaanu ogaanin oo aan warkiisu soo gaadhin inaanu mukallaf ku ahayn wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula wamaa kaana allahu liyudila qawman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun marka waxaa weeye wuxuu inoo tilmaamayaa adiladaa inoo tilmaamaysa waxa weeye shayga qofku inuu ogaadaa inay shardi tahay oo takliifkii shardi u tahay in waxa weeye sidaas iyadaa in lagu camal falayo oo shay aanu qofku markaa ogaanin oo sharci ahaan warkiisu soo gaadhin inaanu mukallaf ku ahayn loola odhanayna aatin baad ku tahay waayo waxaa ka dhalanaysa takliif waxaanu kari karayn lagu kellifaayo laakiin talow ogaalka la ogaanayo ma waxaa looga jeedaa ficlan bilficli inuu ka ogaado mise bilquwati baa looga jeedaa culammadu waxay yidhaahdeen axkaamta adduunyaha inaguma ogin bilficli warkan inuu ogaaday oo qofkaa la soo qabtay oo waxaa markaysa waxaan markaa lagu soo qabtay shay xaaraan ah zinuu markaa sameeyey meesha markaa uu joogaa waa meel madinatulcilmi ah isna waa qof weyn qof markaa soo islaamayna ma aha wuxuu ihi zinadu inay xaaraan tahay maba garayn baanu waxbaan islaa waxa wey iska bannaan tahay oo qof wuxuu markaa leeyahay ku siiyey weeyaano dee waxa weeye shida kuma sugna baan marka isaga islahaa markuu caynkaa yidhahdo warkaa lagama sidiqaya baa le mar hadduu meel madinatulcilmi ah uu joogo qof isagoo kale la eg aanu ka jaahil noqon karin oo halkaa joogaa mid laga sidiqayo ma aha waxa weeye xadkii ilaaba ilaa waa laga jaraya laakiin meel madinatulcilmiya haddii aanu joogin meel madinatulcilmiya haddii aanu joogin amaba uu markaas soo islaamay xaaladaasaabuu soo islaamay oo beledkii gaalada ka yimiyo marka isaga waxaa markaa waaba jadiid xaalka noocaasa hadduu yidhahdo ma garayno waa loogu cudraya waayo madino iyo loofilaad aqoontan markaa uu xukunkan ogaanayo uma aha sidaas iyada abaa loo eegaya baa la yidhi marka waxaa looga jeedaa marka waxa weeye bilficli inuu u ogaado lagama tilmaamayo innaga axkaamu dunyaheenne waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye waa bilquwati inay u suuroobi karto inuu u ogaado oo markaa meel madinatulcilmiya markaa uu joogo adilo badan baana inoo tilmaamaysa qofku waxaanu ogeyn in loogu cudrayo adiladaasina markaysa waxaan markaa waa badan tahay waxa markaysa waxaan marka ka mida xadiiskii daabto anwaadka tilmaamayay baa ka mida waxaa ka mida markaysaga adilada marka loogu cudrayo ninkii nebiga sala allahu alayh wasalam almusiru lisalaatihi ee nebiga salaamayey marba u imanayey irjic fasalli fa inaka lam tusalli nebigu markaysa waxaan markaa intii hore kuma canaanayn aatin baad ku tahayna markaysaga kuma odhan
marka calaa kulli xaal adilo badan bay leedahay wusciga iyo karaanka awooddana waa loo shartiya laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kalifi maayo waxay awooddo mooyaane wax kale fattaquu llaha ma istatactum marka istiaacay ku xidhanta marka takaaliifta sharciga ahi waxay ku xidhan tahay labadaa shardi alcilmi iyo alwusci wusciga waxaa looga jeedaa waa qudro qudrada hadda waxaa looga jeedaa tii takaaliiftu ku xidhnayd ee qabla alficli ahayd baa laga tilmaamaya oo waata culamada marka ahlu sunnuhu ay yidhaahdeen qudrada ama istiaacadu waa laba istiaaco istiaaco takaaliiftu ku xidhan tahay oo ficilka ka horaysa iyo istiaaco ficilka la jirta oo iyadu markaa macal ficli ahaato tawfiiqa iyo waafajinta ahaato marka hadda wusciga la shardinaya tii markaa ficilka la jirtaye wusciga iyo tii markaa ficilka la jirta ee tawfiiqa ahaatay maaha inaan ficilka ka horraynin ee waxa weeye waa tii qabla alficli ahayd oo asbaabtii ficilka lagu samayn lahaa iyo wuxuu u baahnaa quwo xisi ah inay wada xaasil tahay taasaa looga jeedaa haddii xoole u baahan yahay xoolihii loo hayo iyo wixii lamid walcilmu ogaalka iyo walwuscu markaa karaanka cala almacruufi shaygii wanaagsanaaye macruufkaa la awoodaa lana ogaadaa shardun shardi weeye shardigaasoo yacumu camimaya kula dii takliifi mid kasta oo takliif u saaxiiba uma khitaabu lwadci intaa dabadeed khitaabu lwadcigu huwa alwaaridu waa ka ku soo arooray bianna hada maanicun kaasi inuu maanic yahay aw faasidun ama faasid uu yahay aw diduhu ama markaysagaa lidkiisa inuu yahay faasid lidkiisoo saxiixa aw annahu qad awjaba ama markaa inuu waajibiyey yani sharcigu shardan shardi inuu waajibiyey ama marka awjaba uu waajibiyey shay-an shay uu waajibiyey shaygaasoo yakuunu shardan shardi noqonaya aw yakuunu sababan ama markaa sabab noqonaya wa huwa markaa khitaabulwadcigu acamu waa ka caamsan yahay min daaka kaasoo khitaabu takliifka waa ka caamsan yahay mutlaqan cumuum markaa mutlaq ah ayuu ka caamsan yahay wuxuu inoo tilmaamayaa axkaamta sharcigii waxay u qaybsantaa akaam axkaam sharciya takliifiya wa axkaam sharciya wadciya labadaa qaybood bay u qaybsantaa axkaamtii takliifkaa waa kuu soo sheegay axkaamtii wadcigahayd baa hadda kaga hadlaya khitaabulwadci marka wuxuu yidhi waa waxa ku soo arooray inuu shaygaasi maanic yahay iyo inuu faasid yahay iyo inuu saxiix yahay iyo inuu shardi yahay iyo inuu sabab yahay inuu waxaasi waxaa shardi u yahay iyo inuu waxaasi waxaa sabab u yahay ashyaada noocaasa ayaa waxaa la yidhaahdaa khitaabulwadci ayaa la yidhahdaa khitaab lwadci ayaa la yidhahdaa waanu inoo sheegi doonaa markaa maanica iyo yani markaa waxyaalaha lagu tacriifinayo yani dib buu kaga hadli doonaa maanica iyo sababta iyo shardiga ee hadda wuxuu uga jeedaa wey ashyaadaasi khitaabulwadci inay ka mid tahay oo mawaanicda iyo shuruudda iyo asbaabta iyo sixada iyo fasaadka shaygu ma saxiixba ma faasidba ma caqdi saxiixa ma waxa weeye caqdi faasida ma cibaado saxiixaaba ma cibaado baatilaaba ashyaada noocaasi waxay ka mid tahay khitaabulwadci qaar kale waxay gudageliyaan oo kusii daraan qadaaga iyo icaadada iyo adaaga intaana waa gudageliyaan intaasoo dhan waxaa la isku yidhahdaa bay yidhahdeen khitaabulwadci baa la yidhahda oo talow khitaabulwadci maxaa loogu bixiyey khitaabu wadcin khitaabulwadci walikhbaarna waa la yidhahdaa khitaabkii waranka iyo dhigaalka dhigaal waxaa loogu magacaabay waa wax sharcigu shay calaamad uga dhigay soo gelitaankiisa ama waajibistiisu calaamad uga dhigay ama asixaadiisu calaamad uga dhigay ama markaysa waxaan markaa inaanu asixin buu calaamad uga dhigay oo shuruud iyo wixii la mid ah ama markaa mawaanicda iyo ashyaada la mid taha calaamaad ahaan in loogu dhigay takaaliiftii qofka lagu faral yeelay ama laga xaaraantinimeeyey wixii la mid ah sidaas aawadeed ayaa loogu magacaabay khitaabulwadci loogu magacaabay marka khitaabulwadcigu sidiisaba markaysaga waxayn awaamir iyo nawaahi maaha waxaa same iyo waxaa ha samayn maaha ee qoraxdu hadday samada bartankeeda markaa yani dhaafto oo ay zawaalkii uu yimaado yani waxa weeye salaatu duhri baa waajibtay waa khitaabulwadci calaamada wujuubka salaadu waajibayso waxaa looga dhigay in markaa zawaalku u dhaco qoraxdu inay dhacdana maqribku inuu waajibaya calaamad looga dhigay qofka dumari caadadii inay aragto waxay calaamad u tahay inaan salaad marka aynay samayn karin salaadina waajibku ahay saasay calaamad u tahay marba hadday xayd ka yimaado waxa marka ay tahay salaadii xaaraan bay ka tahay uma banaan waajibay ku ku waajib tahay in hadalkeeda badda xaaraan baabay ka tahay inay la timaado marka calaamaad sidaas in looga dhigay darteed baa loogu magacaabay oo labada khitaabulwadciga khitaabulwadci marka qofku inuu xasiliyo isagu la yimaado ma saara oo lama odhanayo qofkii waad uu qaan gaadhay markuu qaan gaadho waxaa saaran takaaliiftii baa saarmaysa la odhan maayo waa si takaaliiftu kuu fuusho waa inaad qaan gaadhaa oo aad shan iyo tobankii sana gaadhaa ama ixtilaamki waa inu kaa yimaada iyo wixii lamid oo qofkii mukallaf kuma aha qorraxdii waa inay suushaa la odhan maayo si markaysa waxaad markaa salaadii aad u tukato aad adigu suurisaan la odhan maayo maqduurkiisa waxaasi ha ku jiro ama maqduurkiisa iyo awooddiisa wax ku jira yaanu ahaan sida qoraxdaa suulaysa iyo wixii lamid ama dhacaysa warka ambiyadu inuu soo gaadhaa lamida dib buu inooga keeni doonaa marka khitaabulwadci ayaa ka noocaasa la yidhahdaa labada markaysagaa keeba caamsan culamadu laba qowl bay kelayihin qowlka markaysa waxaan markaa uu maray yani naadimku waxa weeye khitaabulwadciga ayaa ka caamsan khitaabutakliifka sababtuna waxay tahay khitaabutakliif kasta khitaabuwadci waa weheliyaa oo siduu u weheliyaa khitaabulwadci wuxuu u weheliyaa shaygii markaa kasta ee la waajibiyey waxa uu leeyahay shuruud shuruuddaasina khitaabulwadciga ka mid waxa uu leeyahay asbaab shaygii la xaaraantinimeeye waa la mid wuxuu leeyahay mawaanic wuxuu leeyahay yani umuuraha noocaasi markaysaga waxay noqonaysaa mubdilaad guriyuu leeyahay oo faasid ka yeelaya idan markaa khitaabu takliif kasta khitaab wadci waa weheliyaa laakiin khitaab wadci kasta khitaabu takliif ma weheliyo marka cumuum mutlaqa ayaa udhexeeya cumuumun wa khusuusun mutlaqun baa udhexeeya qowl kalea waxa uu ihi maya cumuumun wa khusuusun min wejhin baa udhexeeya oo mid weliba weji buu la caam yahay wejina khaas buu ka yahay qadarna waa iska waafaqeen midbana qadar buu la baxsan yahay khitaabulwadcigu qadar buu la baxsan yahay khitaabutakliifkuna qadar buu la baxsan yahay sidaas iyadaa ayaa markaysa waxaad markaa culamada qaarkood yidhaahdeen waana sida markaa uu iishay naadimka nadmiga tiriyey kitaabkiisa sharaxa nashrubunuudka waana sida qaraafi sheikha la yidhahda marka uu ku tegey sida mucalliqa markaa nashrubunuudka ku tacliiqinayaaba marka uu ka soo raraya hadalkii qaraafi marka waxa weeye shanqidu waxa uu tilmaamayaa hadalkaasi markaysagaa daahir ma abu odhanyahay وقيل النسبة بين الخطابين العموم من وجه واختاره بعض المتأخرين وليس بظاهر والله أعلم ظاهر ما أها أي مركة أولية مركة أدقو على كل حال waxay yidhaahdeen khitaabu wadci baanu heli karaa aan khitaabu takliif marka aan u helin khitaabu wadci aan khitaabu takliif u helin ayaa la heli karaa marka meelaha isugu yimaadaanna waa la heli karaa saas iyadaa bay yidhaahdeen calaa kulli xaal laakiin waxa weeye sida ay cabireen markaa shanqiidi iyo markaa wejigaasi inuu raajix yahay hore naadimkuna marka hore nadmigiisa markaa uu soo naqliyey aanu qowl kale sheegin sharxu markii dambe khilaafaye waa markiisa waxan marka ayaa raajixa waxa uu yidhi uma khitaabu lwadci intaa dabade khitaabu lwadci huwa lwaaridu waa ka ku soo arooray biana hada maanicun kaasi inuu maanic yahay u faasidun ama faasid uu yahay aw diduhu ama didu faasid inuu yahay o saxiix u yahay aw anahu qad awjaba ama inuu waajibiyey shay-an shay uu waajibiyey shaygaasoo yakunu shardan shardi noqonaya aw yakunu sababan ama sabab noqonaya wahuwa khitaabu lwadcigu من ذاك أعم كاوى كعم سيئة خطاب التكليف كان مطلقا عموم مطلقة والفرض والواجب قد توافقا فرلك واجب كوا اسوافقين أو اسكمد كالحتم واللازم مكتوب وما كالحتم حال أي لم يهين حتمك إيو لازمك إيو مكتوبك مكتوب وعطف بغير عاطف مركا شنطاسي وحوي ومترادفات أو حوي هذا الحتم تراضي هذا اللازم تراضي هذا المكتوب تراضي هذا الفرض تراضي هذا الواجب تراضي واسكم معنى وما فيه اشتباه أي والذي في والذي كي فيه اشتباه ومركا اسوا كاشا كسبا يا حارانتي وشبها او ويقيا يا او كان يا مكو غلطميا آه للكراهة انتما انتما هو ابتر صدي للكراهة كراهة هو ابتر صدي وبمعنى شيء وحوي هدي وشبهة كشو او حيالها مشتبهات كاين لقد ديرادو ايا مركا في عن مركا وكراهية إلا لي مادا لكن تفصيل باكو سبا وقتها قار قد بين قنكر تامركي سيغا اشياده آه يعني مركا مشتبهات كاي حاران اي نقون كراهة waxaynu ku arki doonaa waxa weeye fama bihi tarka almuxarami yara wujuba tarki jamiicu man dara wasawiyana bayna jahli laxiqa bacda bacda tacayuni wama qad sabaqa halkaasu marka inoogu keeni doona markaysa waxa naadimku aynu ku arki doonaa insha allahu tacaala marka waxa weeye waqtiyada qaarkood ayaa mushtabihaadku xaaraan noqon karaan marka ilaaqeeda ma aha tafsiirkeedana halkaasaynu ku arki doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka